بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة النور أي درس جميل قبل الله waa suurad madani ah waxay ka mid tahay qur-aankii soo degay nebiga hijradiisii kadib qur-aanka noocaasa wuxuu caan ku yahay inuu jideeyo axkaamtii iyo nidaamkii bulshadu ay ku dhaqmi lahayd sababtu waxa weeye intii nebigu maka uu joogay salawatu rabbi wasalaamu caleyh bulsho nidaam loo dejiyo oo dawlad ahoo ma jirin dad la cadaadiyey ayay ahaayeen laakiin markii magaalada madiine la yimid oo nebigu soo hijrooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisuna meesha isugu yimaadeen dawladdii nebigu hogaaminayay baa meesha ka dhalatay bulshadii ama mujtamacii madiine ayaa meesha ka samaysmay waxaa laga maarmaana marka mujtamac haddii uu samaysmo nidaamkuu ku socon laha in la dejiyo nidaamkii xeerkii guriga iyo qoyska nidaamkii bulshada dawladda iyo macnaha waxaweye dastuurkii iyo wixii ay ku kala socon lahayd nidaamka saasaa marka axkaamta u imaanaysaayo xilligaas waa xilligaa dawladda iyo bulshadu samaysmeen oo loo baahanya in nidaam la dejiyo qur-aanka marka madaniga ah axkaamta ayuu marar badan yacni qeybihii kalena kama tago oo qeybaha asaasiga ahee diinta gundhiga waa sida tawxiidka iyo masalatu risaalaat iyo yani bacfiga iyo mabaadida waaweyn iyada marna laga tegi maayo laakiin axkaamta jidaynteeda inta badan waxaa khaas la ah qur-aanka madaniga ah suuradani tiir dhexaadka ay ku wareegayso waxaa la yidhahdaa masalatu lcifa alcifa yani dhowrsoonaanta oo waa mabda' ka mida mabaadida akhlaaqda alqiyam alakhlaaqiya marka mabda'a dhowrsoonaanta seebay bulshada u dhowrsoonaan lahayd ama fardiga ama qoyska u dhowrsoonaan lahaa tiirdhexaadka ay macnaha tiirdhexaadka ay ku wareegaysa suuraddu kaa isaga inteeda badan macnahaasay ka hadlaysa aadaab noocaasay jidaynaysaa macnaha rabbi subxaana watacaala marka wuxuu yihi bismi illahi araxmaan araxiim suuratun haadihi midani suuratun suurad wey suuraddaasoo anzalnaaha aan soo dejinay oo wafaradnaaha aan farad yeelnay oo waanzalnaa aan soo dejinay fiihaa dhexdeeda aayaatin aayado bayinaatin cadcad lacallakum tadakaruuna si aada u waansantaan ama lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan waa hordhac tani waa suurad aan soo dejinay baa lahi subxana wa tacaala meel kale kama imaanin waxaa la tilmaamayaa suuradda soo socota iyo aayaadka soo socda o dhan baa la tilmaamaya innagaa soo dejinay bu rabbilahi subxana wa tacaala nebi maxamedna jeebkiisa kalama imaanin nin kalena kuma uma keenin oo kamuusan qaadanin annagaa soo dejinay wa faradnaaha waan waajibino waan farad yeelnay macnaha axkaamta ku soo socotee suuradda ku imaanaysa waan waajibinay waa farad wey farad wey in la qaato laazim bay idinku tahay waxaan ku soo dejinay suuraddaa dhexeeda aayado cadcad oo iska muuqda oo nin walba uu fahmi karo oo garan karo wax qarsoon maaha waa wax iska cad danaha ku jirta iyo masaalixda ku jirta iyo aayado cadaad baan kusoo dejinay bur buri subxana watacala maxaa laydinka rabaa marka lacallakum tadakaruuna waana qaadasho inaad yani waana qaadataan oo intaad fahamtaan kadibna aad u hogaansantaan ta laydinka doonaya taa wey macana aayaddaasi marka hordhig ahaan ama gogol xaad ahaan axkaamtii loo sii gogol xaadayo ayaa rabbi subxana watacaala uu inoogu bilaabay yani waxaa layna tusayaa inay axkaamtan soo socota laazim tahay iska caddahay oo iska muuqato ta kalena la doonayo in loo hogaansamo oon la diidin manaa la aqbalo la rumeeyo kadibna yani wax weyaan la fuliyo suuratun hadihi midani suuratun suurad wey suuraddaasoo anzalnaaha aan soo dejinay oo faradnaaha aan farad yeelnay idinkaa laydinku farad yeelay oo waanzalnaa aan dejinay fiiha dhexdeeda aayaatin aayado ayaanu ku dejinay aayadahaasoo bayinaatin cadcad iska cad oo nin walba macnaha fahmi karo oo garan karo lacallakum tadakaruuna si aad u waana qaadataanoo yani intaad fahamtaan aada u fulisaan ood macnaha waxa weye aada u qaadataan azaniyatu wazani fajriduu kula waaxidin minhuma miata jalda wla taأhudkm bihima ra'fat fi diin illah in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyawmi اlآkhir walyashhad cadaabahma طaa'ifat min almu'miniin azaniyatu naagta saaniyada ah wazani iyo ninka zaaniga ah fajliduu jeedla ama karbaasha kula waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah miata jaldatin boqol jeedal ama boqol karbash walaa ta'khudkum yaynan idin qabanin bihimaa labadooda ra'fatun uturid fii diin illahi ilahay diintiisa dhexdiisa diinta ilahay dhexdeeda labadaa turid aada u turtaan yayna idin qabanin iyo nixid aada u naxdaan in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaysa billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta dambe walyashhad ha xaadireen cadaabahumaa cadaabkooda yani cadibaadooda wey ee qaabta la marinaya ha xaadireen aa'ifatun koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ihi ha xaadirto goobjoog ha laga noqo waxaynu idhi suuraddu waxay ku wareegaysaa waxa la yidhahdaa cifada dhowrsoonaanta bulshada inay dhowrsoonaato oo yani faaxishada iyo khubtiga iyo wixii akhlaaqda dilaya inay ka dhowrsoonaato waxaa lagu bilaabay zunaada kuwa zinaysta lanna zinadu waa astaan runtii yani foolxumo iyo khubsi oo dhan bay astaan u tahay dhaqan xun iyo akhlaaq xun oo dhanna waxay u tahay gundhig bay u tahay waa midda keentay rabbi subxana wa tacala qur-aanka inuu isticmaalo alfaxshaa ama faaxisha in la yidhahdo almutanaahiya fi lqubxi wey yacni xumaanta iyo foolxumada meesha ugu dambaysay ka joogtaa waana khatarteeday leedahay oo cadho ilaahayna waa keentaa iyo bulshadaasi inay rogmato waxaa kaloo ka dhasha sida axaadiista nabigeena ku sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka dhasha haddii ay faafto oo bulshada ku dhex faafto cudurro aan adduunka hadda ka hor soo marin xadiidkii ibnu maaja ee saxiixa ahaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ihi zinadu dadka dhexdiisa kuma faafto bulsha dhexeed kuma faafto ilaa ay muujistaan haddayse dhacdo waxaa lagu ibtilayaa buu nabi uri sal lay wasalam cudurro aan hadda ka hor adduunka ka dhicin aan horay adduunka usoo marin waa waxaan hadda adduunka haysta wey reer galbeedku adduunka biday bulshooyinkan macnaha adduunka ba-ay ee rogmanaya baaba-ay yacni waxa weeye cudurkan halista ee aidiska ah sababta keentay waa zinadaas waay waa tii nabi maxamed sal lay wasalam kun iyo afar boqoloo sano ka hor uu tilmaamahayy wey baa maanta gacanta lagu hayay waxaan markaa rabbi baa subxaana wa tacaala arkaya innaga meel fog waxaynoogama muuqdaan shahwadeenna iyo nafteenna unbaan doonaynaa inaan raalligelino balwadeenna daacad u noqon laakiin rabbi subxaana wa tacaala axkaamtuu jidaynayo meel fog baa wax laga fiirinaya waxaan maxaa ka dhex dhalan kara maxaa dhiboo ka imaan karaa la miisaamaya la fiirinaya macnaha marka dadka bulshadu marka waa laba bulshada qaar ka mida iimaankooda iyo diintooda ayaa xumaanta ka celinaysa cifada iyo dhowrsoonaan tanafaraysa waasic diiniyay leeyihin waxoogaa waxay u turayaan magacooda aakhiradooday u turayaan sharaf bay ilaalidayaan kuwa noocaasoo kaleetaa iyadoo macnaa wax weya waxooda waa iska cadi akhyaarta wey bulshada akhyaarteeda kuwa waxaa jira ardaallo ah oo bulshada aan laga waayin ama ma ahayn marmar shaydaanku uu ku qaadhayaba oo shaydaan iyo naf ka tambadinaya ama ma ahe ayagaba asal ay u tahay xumaanta iyo khubsigu asal weyn kuwa noocaasoo kale a marka nidaam reeboy ka cabsadaan in la helo wey saas ila qaar baan caqlima celinin diinna aynan celinin laakiin cabsi baa celisa andimada adduunka bini aadamku dejisanaya marka hadda fiirisaan qayb waxaa jirta la yidhaha qaybta ciqaabaadka sooma bini aadamka qaarka yani waxa weeye dhibka badanee la keri waayaa loogu talagalay adiga haddaad ilaa shantood is-ilaalinayso kuma soo gaari maayo laakiin qayb noocaasa oo bulshada ka mid ah nidaam ay ka cabsadaan waa inuu jiro qasab waay caqlina hadduusan celinaynin diinna celinaynin iimaanna celinaynin waa inay xuduud celiso ay ka baqanayso xuduudda iyo iyadaa way marka midda rabbi subxana watacala uu jidaynayo oo lagaga hortegayo faaxishada iyo dhicitaankeeda lagaga hortegayo ayib taxadar fara badan bay marka shareecadu samaysay intaan zinaduba dhicinba waa u tegi doonaaye aad baa looga taxadaray waxaa la yidhi dumarkii ha la asturo waa taxadar ishii laabaa la yidhi waa taxadar nin iyo naag yaynan meel isla gelin gooniya baa la yidhi waa taxadar haweentu maxram la-aan yaynan safrin baa la yidhi waa taxadar jiirka naagta ajnabiga ha taabanin baa lagu yidhi waa taxadar intaasoo taxadaroo ka horeeya markii la sameeyey hadday dhacdo oo incase ay zinadii dhacdo maxaa la samaynaya waata marka rabbi subxaana watacala wuxuu yihi azaniyatu midda zinaysatay iyo midka zinaystay waxaad jeedashaan burbiri subxana watacala ood karbaashtaan mid walbo labadooda ka mid a boqol jeedal ku dhufta burbiri subxana watacala boqol jeedal ku dhufta boqolkaa jeedal axaadiista nebiga sal lay waslam sida ku sugan waxaa loogu darayaa in la masaafuriyo khuduu canii khuduu canii xadiidkii cibaadat bnu saamit khuduu canii khuduu cadin canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miatin wataqriibu caam bu nebi uri sal lay waslam wاlhayibu bاlhayibi jaldu miatin wاlrajmu buu rasulku uri sal lay waslam iga qaata buu nebi uri sal lay waslam iga qaata alla jid waa u yeelay suuratu nisa baynu kusoo marnay alla jid waa u yeelay wuxuu nebigu yidhi sal lay wasalam labada zinaystay haddaan guur u horraynin oo horay dad guur u sameeyey aynan ahayn guurka inay galma dhacdo waa shardi haddaynan horay guur ugu horraynin boqol jeedal baa lagu dhufanayaa sananna waa la masaafurinaya oo dhulkay deganay meesha yaqaaneen iyo mujtamaca laga dhex masaafurinaya haddiise laakiin oo yihiin laba guur u horreeyey oo horay guur u galay oo intay guursadeen haddana weliba waxa weeye guurkii galma u weheliso ka noocaasa la kuwaasi boqol jeedalna ha lagu dhufto marka xigtana dhagaxa lagu dilo saasuu nabigu yiri salawatu rabbi waslamu caleyh marka kuwan hadda ayadani ka hadlayso waa kuwa aan guurku u horreynine zinadu ka dhacdo kuwaasi boqol jeedal baa lagu dhufanayaa musaafiri sanadna waa loogu darayaa sida xadiiska nebiga kutusay salawatu rabbi waslamu caleyh walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illahi waxaa laga wadaa dadka la jeed lahayee la garaacayo ee cabaadaya qaar baa laga yaabaa waxoogaa inay u yara naxaan oo yidhahdaan war dadkan war dadkan maxaa loo rafaadinaya sida hadda wad jirta maxaa loo rafaadinaya rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay kuwa noocaasa wax turid iyo naxariis iyo dabacsanaanayana idiin qabanin maxaa yeele waa diinta ilahi waa axkaamtii haddaad ayaga u turtaan fasaad weyn oo waxaa ka dhalan doona labadaa ruux baad hadda u turaysaan laakiin waxaa dhalan doona fasaad weyn oo keena inaad wada halaagsantaan laba ruux markaa u nixina arrintani waxay ka hortag u tahay balaayo weyn oo soo socotee naxdin iyo turid midna yaysan idiin qaban saas rabbi ilahi subxana watacala weliba waxaa lagu daray haddaad allah iyo rumaysan tihiin maalinta aakharo saa yeela ha u turina saas way macana intii ilaaha yidhi mariya hala mariyo weliba ciqaabta la ciqaabayo iyo jeedalka la jeedlayo koox muslimiinihi waa inay goobjoog yihiin waa in la isugu yimaado la fiirsado maxaa yeele waa darsi la doonayo in lagu cibro qaato waxaa la doonayaa darsigaa inuu nin walba ku quus qaato oo markaad aragto hebel oo yacni la jeedlayo la garaacayo cabaaday iyo hebloo cabaadaysa nin walba waxa weeye isagaa ka fogaan meesha marka ha la ogaado darsiga ha la qaato bulshadu darsi ay u baahan tahay weeye meesha ha la yimaado oo koox mu'miniina intay dooniba ha dhannaadeen ha ka soo qayb galeen ciqaabta la marinaya kuwa iyaga wey maana saas weya aayadda marka qoladaasay sheegtay qolo kaloo waxaa jirta qolada iyaga guur u horreeyey intay horay guurs u guursadeen ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado intuu guur u horreeyey markaa kadibna zina ka dhacday kuwa iyaga dhagax baa lagu dilaya jeedal ma loogu darayaa mise loogu daribay waa masale khilaafiya culimada qaar waxay leeyihin boqol jeedal baa lagu dhufanaya marka kadibna dhagax baa lagu dilay zinadii qirteen kadibna dhagax lagu dilay dhacdooyinka kuma soo aroorin in jeedal loogu daray marka dhacdooyinkaasay culimmada intooda badan cuskanayaan oo waxay leeyihiin xadiiskaas odhanaya ugu dara jeedal ugu dara dhagaxa lagu dilayo jeedal ugu dara xadiiskaasi waa horreeyey bile waxaa ka dambeeyey axkaamtaa uu nabigu fuliyey sal lay wasalam oo ha la dilo uun dhagaxun ha lagu dilo jeedal waxba yaan lagu silcinin saasay qaarkood odhanayaan waana masale khilaafiya wey macana azaniyatu kuwa in jeedal lagu dilay iyada lafteeda qur-aan la nasakhay baa kusoo arooray waxaan dhihi lahaa in dhagax lagu dilay qolada guurka u horreeyay in dhagax lagu dilay qur-aan baa kusoo arooray aayadda macnaa waxa weeyaan cumar bin khadaab radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa waqtigu hadduu dheeraado inay dadku yidhaahdaan qur-aanka kuma jirto in dhagax lagu dilo kuwa zinaystay ee guurka u horreeyey aayad qur-aanoo soo degtay baa ahayd buu leeyahy waannu akrinay waanan xifdinay waana fahanay kadibna waa lan bedelay oo waa la nasakhay rasuul alliya nebi maxamed baa rajmiyey yacni saxaabadiisii ka dambeeyeyna waa rajmiyeen waxaan ka cabsan buu ihi waqtigu hadduu dheeraado dadku inay yidhahdaan qur-aanka rajmiba kuma jirto iyo dhagax in lagu dilo marka aayaddaasi aayad soo aroortay bay ahayd laakiin lafdigeedii baa la nasakhay xukunkeedii laakiin waa baaqi ashaykatu ashaykatu ashayku washaykatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakaalan min allah saasay ahayd macana aayad lafdigeedii la nasakhay bay ahayd laakiin xukunkeedii baa joogta saas marka kuwaasi axaadiista nabigana salawatu rabbi waslamu aleyh way kutusaysaa iyo axkaamtiisu azaniyatu midda zinaysatay iyo wazani ka zinaystay fajliduu jeedla oo karbaasha kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a mi'ata jaldatin boqol jeedal karbaasha walaa ta'khudkum yaynan idin qabanin bihimaa labadooda sababtood ra'fatun yaynan idin qabanin tu'turid ama naxid naxariisasho yaynan idin qabanin fii diin illahi ilaahay diintiisa dhexdeeda xukumka ilaahay turid iyo naxid yaynan idin qabanin ha u nixina saas way macnaa ha u nixina in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumeeyey billahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira haddaad rumaysantihiin haddii iimaanku idinka dhab yahay maxaa yeelay iimaanku hadduu kaa dhab yahay rabbigaa xukumkiisa fulinta aad fulinayso baa kaala qiimo weyn ruux baa xanuunsanaya so haddiise laakiin iimaan uusan kugu jirin inaad ruux u naxdo ama aad iska dhigto inaad u naxaysaa kula weyn ilahay xukunkiisa in la fuliyana waxba kulama ah saasqiimo weynba kulama leh saas way macana in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaysan billahi ilahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro waliyashhad ha xaadirin cadaabahumaa cadibaadooda kuwa la cadaabayo la ciqaabayo daa'ifatun koox ha xaadiron oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ha la yimaado oo ha laga qayb galo oo ha la fiirsado si loogu quus qaato oo darsi ay u noqoto bulshadu ay ugu waana qaadato macnaha azani laa yankixu ila zaniyatan aw mushrika zinadaa marka ama jeedal ama dhagax lagu dila ah sida ay ku imaanaysaaba adag horto sida lagu ogaan karo ruuxii inuu zinaystay iyada lafteeda shuruud adag baa laga deji ama ruuxu waa inuu isagu maxkamadda iskeenoo qirto ama ma ahe afar markhaati oo rag ah oo weliba aan mala-awaal ahayne markay hawshu dhacaysa isha ku hayay hebel baa ii maqlay ii sheegay maaha ha mudutuul iyagoo iskor saaran baan arkahayayna maaha soconay maaha labadii shay oo isku dhex jira waa inay labaduba arkaan afartuba arkaan afartaasi hadday saddex noqdaan oy saddex soo sheegaan oo midkii afraad ay waayaan saddexdoodaa la karbaashaya saas way macnaa soo hawl adag ma marka ama waa in afar nin oo arrinta arkahayay la helo ama waa inuu qirto isagu maxkamadda iskeeno ama waa inay haweenaydii uur ku soo baxo sida culimada qaarkood ay qabaan ayib say ku xii kartaa marka sidaas daraaddeed baad waxaad waktigii nabigeena sal alay wasalam dadkii la jeedlay ama la dilay oo dhagaxa lagu dilay hal qisa ah ama hal dhacda ah oo markhaati fur ku timid ma jirto kulligood waxay ahayn qirashay ku yimaadeen ayagaa iskeenay dadkani oo macnaha maxkamadda yimid laakiin markhaati mid inta lagu soo oogay maxkamaddu ku oogtay oo sidaa lagu dilay ama lagu jeedlay ma dhicin waqtigii nabiga salawatu rabbi wasalam aleh sababtuna waxa weeye taasi waxay ku imaan kartaa uun afar nin meesha ay indhaha ku saarayaan ayagoo hawshii socoto waa ninun bannaanka iska soo dhigay soma waa ninun hawsha waddada la fadhiistay si kale ku imaan karta ma jirto waa adagtahay soo ma saasaa marka wax loo adkeeyo shareecadu u adkaysay laakiin waxay ku dhici kartaa oo aad u badan dadku inay iimaankoodu keeno oo ruuxu intay wixii ka dhacaan uu qalbigiisu adkaysan waayo iimaankiisu u adkaysan waayo saas daraaddeed isagu maxkamadda iskeeno oo yidhaahdo ha lay daahiriyo sidii maacis iyo yani gabadhii iyo dad badan baa saa ku yimi oo nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh xuduudda ka ogay macna saas weyaan azani laa yankixu ila zaniyatan aw mushrika mushrika xuduuddaa marka ilahay dejinayo subxaana wa tacala waxaynu nihi nolosha bulshadaa ku jirta jiritaanka bulshadaa ku jirta cifada iyo dhowrsoonaanta bulshada ayaa ku jirta haddii aan la fulinina bulshadu waxay noqonaysaa cibaaratun can khubtin iyadoo dhan waxay noqonaysaa qashin meermeersan bay noqonaysaa sida mujtamacaadka reer galbeedku ay noqdeen sidaasoo kale umbaa la noqonaya waana midda hadda ay cilmaaniyiinta iyo nimankan laadiiniyiinta iyo nimankan gaalada ka tala qaata iyo ay ku dadaalayaan maxaa yeelay gabadh baad zinaysatay iyo waxaa lagu leeyahay iyada khiyaarkeeda xor wey ruuxa maa xorriyada looga qaadaya baa lagu leeyahay ha adugu ma qasabtay miyaad boobtay maya laima boobin anaa yeelay khalaas waad bascanta maxaa khiyaarka lagaga qaadaya baa lagu leeyahy leanna waxa weeye ayaga agtooda akhlaaq iyo cifa iyo dhowrsoonaan waxba kama aha ruuxu ma dhowrsoon yahay mise waa khabiis dowladuhu waxay rabaan inuu khabiis noqdo qashin ah oo waxba ilaalinayn oon akhlaaq lahayn oo wax alla wuxuu dhowraya aysan jirin saas daraaddeed baa xuduudan ilaahay subxaana wa tacaala loo inkirayo looga hortegay oo gaaladu ay xoogga u saareen hadday bulshadu dhowrsoonaato oo cifadaa ay heshay iyo dhowrsoonaantaana bulsho qiimana bay noqonaysa haddii cudurkaasi zinadu uu ku faafana bulsho baaba'da ayay noqonaysaa mas'alada marka laynagala dagaalamayo ee xuduuddan loola dagaalamayo waxa weye jiritaankeenna ku jira gaal culayska saaraysa saasaad ku garanaysaa kuwan gaalada la shaqaynaya ama madax isku sheegaya ama hogaamiyaal isku sheegayana masaalixdii iyo danihii gaaladan bay u adeegayaan ma aha ayagu fikradtooday la yimaadeen ayagu waxay iyagu soo qorshayeen maaha gaalaa u akriday sidii ay gaalada u akriyeen bay u raacayeen saas way macanaa ama ha noqdo suldaan iyo ugaas reer ha noqdo ama mid madaxweyne isku sheegaya ha noqdo ama mid hogaamiye isku sheegaya ha noqdo ama guddoomiye gobol ha noqdo ninkii axkaamta iyo xuduudda ilaahay dejiyey ka soo horjeedaaye waa nin uun masaalix iyo dana gaala fulinayo saas mana iimaanna laguma sheegi karo ninka noocaas oo kale ayb azaani midka zaanigii laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan mid zaaniyad ah mooye aw amase mushrikatan mid mushrikad ah wazaaniyatu midda zaaniyadaana laa yankixuhaa ma guursado iyada ilaa zaanin mid zaani a mooye aw amase mushrikun mid mushrika wa xurima waa la xaaraameeyey daalika arrinkaa oo guursigaa kuwa zinaysta guursigooda xurima daalika arrinkaa waa la xaaraameeyey cala almu'miniina mu'miniinta korkooda laga xaaraameeyey aayaddan waxay tilmaamaysaa dadka faaxishadaa iyo xumaantaa ku dhaqma in la takooro oo bulshada laga takooro waxay ku soo degtay sida xadiidka tirmidi iyo keyrkii ay warinayaan xadiid xasan ah martad ibn abi martad alghanawi nin la yidhaahdo oo waxaa jira maka ka soo qaadi jiray dadka la haysto dadka la qafaasho ee asraagaabuu maka ka soo qaadi jiray markaasuu madiine keeni jiray hawshaasuu ka shaqayn jiray gabadh marka waxay saaxiib ahaayeen maka ku nooleed oo canaaq la dhihi jiray canaaq oo zaaniyad ah habeen habeenada ka mid a ayaa marka isagoo meel fadhiya iyay u timid oo waxay ku tihi warniyahow kaale caawa nala bari markaasaa wuxuu ku yidhi canaaqay ilaahay zinada waa xarimay bay kuti yuu ku yidhi markiiba intay oroday bay odayaashii reer qureysheed bay usoo sheegto waxay tidhi ninkii martad ahaayo baa meeshan joogo dadka aada haysataan buu maalin kasta kaxeeyaayo mar kasta koox intuu kaxeeyu maxamed u geeya uu soo dacwaysay ilan wixii buu ka diiday sooma dacway markiiba ku taabatay isagii dhuumashuu galay wuu cararay ilaahay baa ka bixiyey markuu ka baxsaday kadib ayuu isagii raggii uu doonayay inuu kaxeeyo ayuu kaxeeyey madiinuu geeyey rasuulku uu tegay sal alay aslam wuxu rasuul allow arrintaasaa jirta waxaana rabaa inaan guursado canaaq canaaq waa haweentii zaaniyadda ahy ma guursadaa buuri aayaddana marka soo degtay aayaddanaa soo degtay rabbilahi subxana wa tacaala zaaniyadda ma guursado mid iyadoo kale ninka zaaniga ah wuxuu un guursadaa naag zaaniyadoo sidiisoo kale ah ama mid mushrikada oo waxbaba rumaysnayn oo zinadii iyo macnaha waxa way cifadiiba aan rumaysnayn sidoo kaleeta naagta zaaniyadda ah ma guursado nin iyadoo kaleoo zaani ah mooyaane ama nin mushrigoo waxaba aan rumaysnayn guursiga haweenka zinaystay ragga dhowrsoonee ay guursadaan ama cagsa daalikoo midda cagsigeeda waa laga xarimay dadka mu'miniinta baa la yidhi subxana wa tacala aayadda markaa sidaa daahirkeedaa marka la fiiriyo waxaa laga fahmayaa inaysan bannaanayn ruuxa muslimkee dhowrsoon ama mu'minka dhowrsoon naag zaaniyada inuu guursado zina lagu yaqaan sabab nuzuulka marka la fiiriyo qur-aanka marka dib loogu noqdo sidoo kaleeto waa kan soo marnay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muxsiniina hayra musaafixiina waa inagii soo marnay dumarkana waa kan soo marnay muxsanaatin hayra musaafixaat labada isguursanaya iyo kuwa la guursanaya ragguna waa inay dhowrsoon yihiin dumarkuna ay dhowrsoon yihiin qur-aankuna taasuu maray axaadiista nabiga marka loo kaco salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa sidoo kale oo nabigu wuxuu yihi yani waxa weeye yani laa yankixu zani almajluudu ila milahu zaaniga la jeedlay oo la karbaasheeyey mid isagoo kale a waxaan ahayn ma guursado yani ruux dhowrsoon ma guursado ruux isagoo kale oo sidiisoo kale zinaystay unbuu guursadaa waxaa kaleeto isagana sugan nabigeena sal ly wasalam ruuxa ehelkiisa iyo reerkiisa xumaanta raalliga uga ah dayuus baana dhahaa inuusan isaguna jannada gelin marka nusuustaasi waxay ku tusaysaa in aan naag zaaniyada uusan guursan karin nin dhowrsoon sidoo kale gabadh dhowrsoon oo cafiifad ah inaan la siin karin oon loo guurin karin nin zaani oo zino lagu yaqaan laakiin ishkaal baa meesha ku jiro mufasiriinta qaar badan baa ka doodayo laakiin sabab nusiilka iyo nusuustaa kale markaan fiirino sidaas tafsiir ka fiican ma jiro saas way macnaa xoogaa ishkaalaad kalaa jiro qaar baa waxay odhanayaan laa yankixuda galma laga wada uma galmoodo mid sidiisoo kaleo zaaniyada ama mushrikada mooye waxoogaa marka waxa weye niqaash baa ku jira waqtiga inugu dheeraane laakiin nusuustaa guud marka la fiiriyey aayadda daahirkeeda macnaha sidaas unbaan macnaha ku daynayna azani ninka zaaniga laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan mid zaaniyad a mooye mid sidiisoo kale zaaniyad u ah aw amase mushrikatan mid mushrikad ah oo gaal a mooyaane halkaasaa waxoogaa bushigu ka imaanayaayo oo muslimka zaaniga mushrikad miyuu guursan karaa allahuma inaynu kitaabiyad ahno ma aqaano saas maana ayib wazaniyatu naagta zaaniyadihi laa yankixuhaa ma guursado ilaa zanin mid zaani a mooyaane nin zaani ah aw amase mushrikun ama nin gaal ahoo mushriga mooyaane ama nin dhowrsooni uma muuqdo mana hunguriyeeyo guurna kama doono naag zaaniyad ah saas shimbirba shimbirkiisuu la duulaaye ninkii xuni naag xun unbuu raadin sooma saas naagtii xunna nin xun bay raadin naagtii wanaagsanna nin wanaagsan bay raadin waynoo imaan doonto alkhabiisaatu lilkhabiisiin waalkhabiisuuna lilkhabiisaat yacni waxa weeyaan sidaadaba adigoo ilaahay dhowrsoonaan iyo akhlaaq ku siiyey oo cifo ku siiyey naag zaaniyad ah oo khariban oo meelahaa qarafaysata inaad naagnimo u raadsatood guur u doono tahay ma ma dhici karayso saas macana waxurrima waa la xaraameeyey daalika arrinkaa oo macnaha guursigaas cala almu'miniina mu'miniinta korkooda laga xaaraameeyo xaaraan bay idinka tahay inaad guursataan maxaa yeelay dee naag zaaniyada haddaad guursato dayuus baad noqoni reerkiisii xumaan raalli uga ah jannaad ku waayaysaayoo janno geli maysa sida xadiiska nabigeena ku sugan salawatu rabbi waslamu aleyh saas way macana ayib wladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhada'a fajliduuhum amaaniina jalda wladiina kuwa kaasi xukunkii labaad xukunkii hore wuxuu ahaa kuwa zinaysta hala karbaasho xukunka labaadi waxa weeyaan ciddaad guursanayso ha noqoto cid dhowrsoon haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba xukunka saddexaadi waxa weeye wladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray oo zinada laga dhowray kuwa ganaya oo zina ku ganaya uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhada'a afar markhaati aan la imaanin fajliduuhum ayagana jeedla amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal ku dhufto walaa taqbaluu ha aqbalina lahum iyaga shahaadatan wax marag markaca abadan weligood markhaati ha ka aqbalina wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxaya ila aladiina kuwii mooye taabuu noqday oo arrinkaa ka noqday min bacdi dalika kaa kadib oo wa aslaxuu wanaajiyey wixii ay xumeeyeen fa ina allaha alla hafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariis oo kuwa u naxariisanay wey xukumka labaadi ee xaddu ka soo aroortay waa qadafka qadafka qadafka waxaa la yidhahdaa inaad ruuxan zina ku sheegto wuxuu rabbi yidhi kuwa ganaya muxsanaadka muxsanaadka waa dumarka la dhowray oo zino laga dhowray dumarka la dhowray ee dhowrsoon ee xumaanta iyo zinada ka dhowrsoon kuwa ku ganayoo zino ku sheegaya kuwa noocaasa haddana afar markhaati aan u keenin waxay sheegeen sideetan jeedal ku dhufto burbur subxana watacaala wuu ganay wuxuu ku yidhi way zinaysatay afar markhaati geen baa la odhanaya oo rag ah oo si wada jir ah u arkahayay markay waxa ay sinaysanayso wuu waayay soomaa waa in la soo qabto marka sideetan jeedal sideetan karbashin lagu dhufto ma intaa keliya maya faasiq buu noqonayaa markhaati damboo laga aqbalayana ma jiro weligii waana faasiqiin kuwa noocaasoo kale oo ilaahay daacadiisii bay ka baxeen inayba soo noqdaan oo toobad keenaan intaa kadib mooye oo waxay halleeyeen hagaajiyaan allah subxaana wa tacaala hadday saas yeelaan waa u dhaafayaan waana u naxariisanaya rabbi subxana wa tacaala marka yani waxa weye wa ulaa'ika hum lfaasiquuna ila aladiina taabuu towbaddu xaggeebay u noqonaysaayo hadday towbad keenaan maxaa ka dhacaya saddex lugun baa lasoo sheegay jeedna horta waa layidhi markhaatina ha ka aqbalinna waa layidhi waa faasiqiinna waa layidhi saddex xugum sooma saddex xugum kadib baa waxaa la yidhi inay towbad keenaan mooye oo hadday toobad keenaan saddexdiiba ma ka dhacayaan maya ta hore horta oo jeedalkii ka dhici maayo waa laysla ogoliyay towbaddu ma ridayso labada dambe ka ugu dambeeyo oo fisqiga'ana waa laysla ogoliyay waa faasiqiin ka ugu dhaxeeyo oo ah shahaadadoodii ma la aqbalayaa hadday soo noqdaan oo toobad keenaan markhaati furkoodii ma la aqbalayaa taasaa lagu doodsanyay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo a'imo kaloo la socota waxay leeyihiin ila aladiina taabuu waxay u wada noqonaysaa labada xugum ee ugu dambeeya oo ah fisqigiina waa ka baxayaan shahaadadoodana waa la aqbalaya abu xaniifa isaga warkaa khilaafsan ayib rabbi subxana wa tacala marka wuxu uhi waladiina yarmuuna almuxsanaat waladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray oo zine laga dhowray ayagoo dhowrsoon hadday zinaysteen hadda meesheedu hadday zaaniyaad yihiinoo kuwa zinaysta yihiinoo zine lagu yaqaano oo uu markaa ku sheego zine ku sheego markaa kuma jirto taas ee waa muxsanaad waa dumar la dhowray oo waxa aan ku jirin way macnaha kuwa ganaya uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhada'a afar markhaati aan la imaanin afar markhaati oo rag ah aan la imaanin waxay sheegeen oo gabadha zinaday ku ganeen ah aan markhaatiyo afaroo ragga u keenin fajliduuhum jeedla oo karbaasha kuwa iyagaa amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal sideetan jeedal ku dhufta kuwii dumarka la garayay hadduu nin ama rag hadduu qadfo oo zina ku sheega ka war iyaduna waa la mid xadiidka hilaal ibn umaya ee u tegi doono markuu ku yidhi nabiga sal lay sl nebi allow xaaskaygii nin baan ugu imid shariik ibnu saxmaan nin la yidhaahdo baan xaaskaygii isagoo ka shaqaysanaya ugu imid nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam albayina aw xaddun calaa dahrika buu nabigu uri sal lay slam markhaati keen caddayn keen haddii kale dhabarkaaga jeedal baa yaqaano ku yidhi nabigu sal lay slam maaha haweenay muusan ku sheegin nin buu ku sheegay shariik la yidhahdo buu yidhi xaaskaygii waaysta soo ma jirta marka rag iyo dumarka waa isku mid haddii aad nin ku sheegto waa la mid ee aayaddu waxay muxsanaadka uga cabirtay inta badan dadka la qadfo waxaa u badan dumarka saas way macanaa saas daraaddeed baa looga cabiraya ilaa ragguna waa la midoo nin muxsan oo dhowrsoon oo zine aan lagu ogeyn haddaad zine ku sheegto afar markhaati baad keeni haddaad caddayn keeni weyda siddeetan jeedal baa ku sugi saas way macanaa ayib maxaa yeele waxaa la diidan yahay warkan si fudud yani muslimiinta loogu ganayo faaxishadii haddii la joojiyey in dadka lagu sheego oo magacooda iyo sharafkooda lagu dilana lama rabo macno qaaliyuu ku fadhiyaa ruuxa sharafkiisa iyo magaciisu qiimo qaaliyuu ku fadhiyaa saas daraaddeed mas'alada hore oo ah macnaha waxa weeyaan zinada xadda laga dejiyey waxaa looga dejiyey nasliga iyo taranka bini aadamka la ilaalinayo waa daruuriyaadkii shanta mid ka mid a middan dambe ee xadanteedaata laga dejiyey qadafkana waxaa lagu ilaalinayaa cirdiga iyo magaca bini aadamka lagu ilaalinaya saas yani waxa weyaan hadda kootiinada ama maxkamadaha jira adduunka ee bini aadamku dejistay waxa la yidhahda waxaa jira kes waxa la yidhahda la jira yani waxa weye magacaygiibuu wasakheeyey soo ma jir magacaygiibuu halleeyey wax jira la jira jira magacaagiibaa la halleeyey wax halisa wa ruuxan kadaata bulshada uu ku dhex nool yaha wuxuu ku haystaba waxaa ugu qaalisan magaca uu ku dhex leeyay magacii marka ruuxa si aan loo dilin baa xaddan loo dejiyey oo laysaga ilaaliyo dadka macnaha waxa weye danidooda zinada lagu ganayo macnaha oo zina lagu sheegay waaladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhada'a afar markhaati fajliduuhum jeedla kuwa amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal walaa taqbaluu hana aqbalina lahum iyaga shahaadatan markhaati abadan weligood markhaati dambe ha ka yeelina weligood markhaati dambe yaan laga aqbalin waxba laga dhegaysan maayo wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxaya ila aladiina kuwii mooye taabuu toobad keeneen min bacdi dalika kaa kadib ganitaankaa kadib bay toobad keeneen maxaa ka dhacaya markaa waxaa ka dhacaya fisqigiina waa ka baxayaan markhaati furkoodana waa la aqbali saas maanaa labadaa dambe unbay unoqonaysa amaa hadduu intuu qadaf sameeyo tawbad keeno xaddii ka dhici mayso ayada xadda waa la marinaya ayib ila aladiina kuwa mooye taabuu toobad keenay min bacdi dalika kaas kadib oo wa aslafuu wanaajiyo hagaajiyey waxay halleeyeen fa ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey alla subxana watacala soo noqoshadaa albaabku waa idiin furan yahay kasoo noqda wey khaladkii aad gasha wey macana والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين intaasi markay dhacday ayaa arrin imid soo baxday xukunkii ahaa haddii haweeney dhowrsoon zino lagu sheego in la jeedlayo ayaa la sii daba socdaayoo wax laga soo reebaya waaladiina kuwa buu rabbi yihi subxana wa tacaala yarmuuna ganaya aswaajahum xaasaskooda ganaya oo zino ku ganaya walxaal lam yakun aysan ahaanin lahum iyaga shuhadaa'u markhaatiyo ilaa anfusuhum nafafyaalkooda mooye markhaati aan naftooda ahaynna aan haynin fa shahaadatu axadihim midkood markhaati furkiisu arbacu shahaadaatin waa afar dhaarood billaahi ilaahay uu ku dhaaranayo innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisatu midda shanaadna anna lacnat allahi alla lacnadiisu calayhi korkiisa inay ahaanayso in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya wayadra'u waxaa reebaya canhaa iyada xaggeeda waxaa ka reebaya alcadaaba cadaabkii iyo ciqaabtii an tashhada inay qirto arbaca shahaadaatin afar markhaati an tashhada inay qirto arbaca shahaadaatin afar dhaarood billaahi ilaahay ay ku dhaaranayso inahu isagu ninkeedii wey la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisatana inay qirto midda shanaad anna qadaballaahi alla cadhadiisu calayhaa korkeeda inuu yahay in kaana hadduu yahay ninkeedu min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay markii la yidhi dumarkiina zina kuma sheegi kartaan afar markhaati baad keenaysaan haddaad keeni weydaana siddeetan jeedal baa idin yaqaana ayay xaajadii qadhaaragtay markaasaa waa la yimid oo rag baa yimid waxay idhi rasuul allow ma guriganagii oo nin ka shaqaysanayo intaan nimaamno baanu afar markhaati raadinayna oo hawshiiba inta la dhammaystaaba la iska kala tegi laba mid haddaan aamusnana noo daran haddaan hadallana noo daran haddaan hadallo noo daran oo siddeetan jeedal baa la isku dhufa haddaan aamusnana noo daran oo reerkanagi iyo guriganagi baa wasakhaysan xaaladaasa marka ti shareecadu marka wixii in la furdaamiyo oo xal loo keeno wey laba qisaba waa dhacdo suuraddu aayaddu waa kusoo degtay baa la yidhaahdaa qisa waxay ka dhacday nin la yidhahdo hilaal ibnu umaya midna cuwaymir alcajlaani nin la yidhaahdo labada ninba way ku dhacday waxay ahayd yacni hilaalkaasi xaaskiisii ayuu wuxuu ku tuhmay nin nin la yidhahdo shariik ibnu saxmaa ayuu ku tuhmay xaaskiisi markaasuu nabiga u yimi sal lay waslam wuxuu ihi nebi allow xaaskaygii ninkaasaan ugu dul imid markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam albayina aw xaddun calaa dahrika buu nebigu ku yidhi sal lay waslam hilaalow warka jooji ama markhaati baad keeni afar nin oo markhaatiya baad keeni ninkan inuu xaaskaagii kaaga dambeeyey ama haddii kaleetoo jeedal baa ku yaqaano ku yidhi markaasuu yidhi nebi allow ma xaaskaygiioo la haystaan markhaatiya dib u dooni oon markhaatiyo raadin miya jooji baa li warka ama caddayn keen ama jeedal usoo diyaar garow markaasuu yidhi walla ilaahay xaalka i haysta waa arkaaye ilaahay subxaana wa tacaala unbaa i furan doona aayaadkanaa soo degay marka aayaadkana soo degoo lagu furanayo oo la leeyahay haddii cidda uu ninku ku galay zinada oo zinada ku sheegay ay tahay xaaskiisa ayada jeedal ma ahee ninka la garaaci maayo xaajada si kalea loo dhigaya see loo dhigayaa waa loo yeedhay sidaas daraaddeed nabigu wuxuu ku yuri sal lay waslam keen xaaskaagii keen ayaadkani markay soo degeen xaaskiisii buu keenay dhaaraa la yidhi isaga afar goor buu wuxuu ku dhaartay inay runtii tahay oo waxa uu ku sheegay ay runtii tahay buu afar goor ku dhaartay markii shanaad markuu marayo yuu nabigu ku yidhi warukaad ukaadi warukaadi tahay waa tii lagu halaagsami lahay oo cadaabkaad ku geli lahayd oo ukaadi war hadday beentaa tahay jooji markaasuu yidhi joojin maayo ka baxay tii shanaad buu maray lacnad ilaahay korkiisa inay ahaanayso hadduu beenaalo yahay oo been ku sheegay ayuu ku dhaartay shantaa markuu maray baa iyadii loo yeehay dhaaraa la yidhi iyadana waa la waaniyey waa loo caqli celiyey cadaab ilaahay baa la xusuusiyey aakhir iyo adduun inay kala roon yihiin baa loo sheegay waxaa la yidhi haddaad wax isku ogtahay inay ka joog haddii kaleetana u kugaasi dhaaro way dhaartay afar markay marto tii shanaad u laaban tahay buu nabigu yidhi ukaadi ukaadi waa la waaniyey waa lagu celiyey naa ka joog bale waxoogaabay marka dib u yaro guratay oo macnaha maagmaagatay taa shanaad markii marayso oo la yidhi waa tii aad ku halaagsami lahayd bay waxoogaa dib u yaro guratay mar aan isleenahay wallahi way qiran doontaa baa waxay tidhi walle inaanan reerkayga ceebeynaynin bay tii markaasay tii shanaadna ku dhufatay ceeb inaanan tolkay usoo jiidaynin bay tii tii shanaadna waa ku dhufatay tii shanaad markay ku dhufatay nebigu waa kala diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa la kala diray nin iyo naag isuma ahaanaysaan baa layidhi khalaas sunnadaasaa marka ku dureersatay labada isqaba hadday dhexdooda marto oo ninku xaaskiisa uu zino ku sheego qaabkaasaa iyaga la marinaya jidkaasaa la marinaya lama odhanayo maadaama afar markhaati aadan haysanin waa lagu jeedlayaa la dhihi maayo maxaa yeelay hadda waxa weeyaan gurigiisii ninna iska ceebayn maayo ma nin baa gurigiisa iska ceebaynayo isagoo weliba garanaya in gurigani kala tag uu ku dambayn doono bilaash iyo tuhmo beena ma ninbaa xaaskiisa ku odhan kara way sinaysatay maya xaajo adag oo adag oo adagunbuu ninku dhihi karaa xaaskiisa waa sinaysatay saas daraaddeed yaan arrimaha caamkaa lagala mid dhigine iyada xukunkaa khaaskaabaa laga dejiyey oo loo sameeyey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaa kadib wuxuu yidhi u fiirsada oo bal ilmahay dhali doonto ha loo fiiriyo mid badhya waaweyn oo indha kuulkuulan oo minjo yani waxa weeye yani kubab kuuskuusan haddii ay dhasho ninkii lagu tuhmay ee shariik ahaa buu ka soo jeedaa buuri hadday ninka noocaa u eg ilmo noocaa u eg nooca ka dhashana yani been buu ku sheegay buyuu yidhi ninkeeda markay umushay ilmihii haddii la fiiriyeyba shariik buu u egi ninkii lagu sheegay dabtii nabigu u tilmaamay wiil agba dhashay markaasaa nabigu wuxuu yhi sal lay wasalam yani ilaahay baan ku dhaartee wixii hormaray oo kitaab ilaahay hadduusan jiri lahayn lakaana lii walaha shanun buu nabi uri sal lay slam aniga iyada xaal baan noo ahaan lahaa buu rasulku uri salawatu rabbi wasalam aleyh laakiin dhaartii hadday horay u dhacday ka daba tag male xukun dhacay wey macnaha laakiin waa caddaatay inay haweenta wixii lagu sheegaya ay tahay sooma laakiin xukunku waa dhacaya ka daba tag male saasuu rasulku uri salawatu rabbi wasalamu caleyh waladiina kuwa yarmuuna ganaya aswaajahum xaasaskooda zino ku ganaya oo ku sheegaya oo walam yakun aynan ahaanin lahum iyaga shuhadaau warax markhaatiya ah ilaa anfusahum nafafyaalkooda mooye naftooda mooye markhaati kale ma hayaan fa shahaadatu axadihim midkood markhaati furkiisu ama marakiciisu arbacu shahaadaatin afar dhaarood wey shahaadada dhaar baa laga wada afar dhaarood weeye billaahi ilaahay uu ku dhaaranayo meeshii afar nin looga baahnaa oo markhaatiya inuu keeno afar dhaarood baa loo geliyay macnaha arbacu shahaadaatin afar dhaarood wey billaahi alla uu ku dhaaran inahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahy wuxuu ku sheegay oo ku ganay inay runtii tahay buu ku dhaaranay waalkhaamisatu tashanaadna ana lacnat allahi lacnada ilaahi calayhi korkiisa inay ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya hadduu ka mid yahay hadduu been sheegayo yacni korkiisa inay ahaanayso lacnada ilaahay iyo tashanaadna ku dhaaranaya wayadr maktasaba wuxuu kasbaday oo min alimi dembi ah waladii midka tawallaa tawaliyey kibrahu ifkiga kiisa weynankiisa yani been abuuradka weynankiisa midka tawaliyey oo minhum cusbada ka midihi lahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo weyn waxay ahayd qisadu waa qisada caanka ee kutubta xadiiska intooda badan kusoo aroortay bukhaari iyo muslim iyo keyrkood caaisha radi allahu canha rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh duulaamadiisii qaar ka mid a ayuu u baxay caali waxa uu ahayd nabigeennu markuu duulaan u baxayo xaasaskiisu u qori tuuri jiray tarraacays duulaankaa markuu maagay inuu baxo ayaa xaasaskiisii wuu qori tuuray caaishaa soo baxday way raacday nebiga sal lla alay waslam duulaankii markuu dhammaado oo laga soo laabtay magaalada madiine ay ku soo dhowaadeen ayuu nebigu sal lay wasalam ciidankii meel dejiyey markii la degay xadiidka caaisha warinaysa war waxay leedahay amin dambe oo habeenkii ah ayuu nebigu sal lay slam ciidankii kiciyey si loo diyaar garoobo oo loo guuro socdaalkii si loo sii wato markii la kakacay oo awrtii la rarahayo la diyaar garoobayo baan banaanka u baxay bayt si aan usoo danguto banaanka markaan u baxay oon soo danguto oon soo noqday ayaan luquntayda taabtay bay tii mise kuul aan xidhnaa baan waayay bay tii raadkaygii baan dib ugu noqday waa mugdi waan fiirfiiriye waa raaraadiyey intaan kuushii ku mashquulsanaa baa ciidankii intuu diyaar garoobay oo awrtii la raray oo yaaba la tegayba meeshiiba laga tegay dumarka waagaa waxaa lagu qaadi jiray hawdaj waxay dhahaanoo sanduuq yaroo awrta intay kor saaraan dumarku geli jireen ayay ku qaadi jireen caaisha marka bahal noocaas oo kalea lagu qaadaa oo ratiga lagu saaraa waxay leedahay raggii i qaadi jiray oo ratiga i saari jiray oo hawdajkayga qaadi jiray baa intay yimaadeen oy moodeen inaan ku dhex jiro bay ratigii saareen oo yacni meel ruux ku jiro iyo meel madhanoo ruux ku jiro sooma kala cusla maxay u dareemi waayeen waxay u dareemi waayeen waxay leedahay gabadh yarna waan ahaa xilliga dumarku hilibku fulayna maanan ahaynoo xilli waxay ahayd cunto yar ay dumarku cunaan oo aad ay u fudud yihiin oo macnaha ay caata yihiin marka yani waxa weye inaan ku jiriyo in kaletaba aad loo kala garan maayo adiga way saareen waa la dhaqaaqay waa la tegey meeshii baan imid bay tidhi walaysa fiiha daacin walaa mujiib wax joogo male meeshii waa cidlaa markaan isa soo taagay ayaa waxaan isiri bay tii kolliyo kolley way ku waayi doonaan way kugu soo noqon doonaane bal meeshan lagugu ogaa un halkan haka tegin meeshii baan fadhiistay bay tii meeshii markaan fadhiista waxoogaa fadhiyey bay hurda iga tambadatay markaasaan iska seexday bay tii waa gabadh yar waan iska seexday bay tii anoo hurda oo meeshii jiifa baa waxaa jiray nin saxaabada ka mida oo la yidhahdo safwan ibnu mucatil assulami uma dakwani ninkaasi caadi waxa u ahaan jirta ciidanka meesha uu dego oo ku furto gadaasheeda intuu dego iyo subaxdii wuxuu soo maraa ciidanka xeradiisii uu macnaha wuxuu ciidanku xali deganaa markaasuu wixii dhacay iyo wixii laga tegay iyo waxyaalaha soo qaadqaada ninkiibaa meeshii soo maray meeshii hadduu yimaadaba wuxuu arkay ruux bini aadama meesha ka muuqda soo socday wuu ii soo dhawaaday wuu i arkay bayt iyadu markaa way jiiftaa wejigeediioo marka bannaan ayuu arkay waxay leedahay horan yaraantaydii intaan xijaabka nala saarin buu i aqoon jiray wuu gartay inay xaaskii nabiga tahay salawatu rabbi waslamu aleyh markaasaa wuxuu hi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilahi wa inna ilayhi raajicuuntiisi hadalkiisii baan ku toosay bay tii markaan arkay baan wejiga marada saartay bay tii hadal kale iyo kelimo kale muusan ii dallicin ilamana hadlin bay tii ratigii buu soo fadhiisiiyey nugtu kaga istaagay waan fulay bay tii wuu i kaxeeyey ratigii buu garh qaaday ciidankiibuu ka dabageeyey ciidankii oo maalinkii amin harkii ameel degay yuu isagoo ku wadaa ratigii buu ka dabageeyey meeshaasay marka balaahi ka dhacday nin kasta oo jaanis sugahayay oo munaafiq ahaa ayaa marka meesha ka faa'idaystay nin la odhan jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo munaafiqiinta oday u ahaa ayaa marka sheekadii jaanis ka dhigtay wuxuu yidhi caaisho iyo ninka la yidhahdo safwaan waxay isula hadheen waxbaa la soo sameeyey caaisho ninkaasaa ka farqabsaday warkii buu faafiyey munaafiqiin kalaa kasii qaaday magaaladii madiina la tegey magaaladii madiina markii la tegay sheekadii buu sii waday waa la sii faafiyey qaar fara badan oo muslimiin oo ahlul-iimaan ah oo laakiin waxa weeyaan iskaga dagmay baa iska jiro warkii iska aqbalo iska qaatay wixii baa marka magaalada galay caaisha radiallahu canha marka waxay leedahay aniga markaan magaalada la galayba waan jiraday bay tir waan xanuunsaday bil kaamil muddaan jirnaa bay tir jiradii baa igu dheeraatay wax aan qoonsaday iyo waxaan maqlay toona ma jira bay tir magaalada wax ka jira iyo sheekada socota laakiin waxoogaa waxa i dareen geliyey bay tihi nabiga sal alay wasalam turidii iyo naxariisashadii iyo nugaydkii aan ku oqoon jiray baan ka waayay bay tir waa imaanayaa xaafaduu imaanayaa kayfa tiikum buu dhihi iska noqon kayfa tiikum tiinnaasi see wey tiinaasi wax lagu aqoon jiray ma waa u imaan jiray nabigu sal lay slam waa la soo fadhiisan jiray waa dhunkan jiray waa caaskiisii laakiin waxoogaa daba isbedelkaasaan dareemay bay tiri tolo maxaa jira anaa xaalkaygu saas yahay baan habeen baxnay bay tihi aniga gabadh kaleto la yidhahdo umu mustax dumarkana caadatan xilli musqula maanaan samaysanina waxay tihi dumarku habeenkii bay banaanada u bixi jireen soo danaysan jireen waan israacnay banaankaan u baxnay annagoo wada soconno intaan soo dangudanay soo noqonnay bay maradeeda faraqeeda ku yay ku kuftay way ku turunturnootay markaasay kuftay markaasa waxay tihi tacisa misdax misdax baa halaagsamay waa wiilkeed markaasaa idhi bay tihi naa inkaaranto maxaad saa u leedahay misdax wiilkaagii haba ahaaday laakiin waa nin saxaabiyo muhaajiri ah oo qiimo badan maxaad saa u leedahay markaasaa waxay tihi naa tanay naa wax magaalada yaalla kama warhaysid miya misdax wuxuu sameeyey kama warhaysid miya markaasaa idhi bay tihi oo muxuu sameeyey maxaase magaalada ka jira sheekadii unbayba ii bilowday bay tihi sheekadii unbay kow intay iga soo bilowday magaalada sheeko kaloo taalamaba jirtaba adiga unbaaba magaalada ku jirayt waan jirada bay tii jiradii baa si cusub ii qabatay bay tii gurigii baan imid gurigii anoo joogaan nabigu yimid bay tiri salawatu rabbi waslamu aleyh markaasuu soo galay markaasu wuxuu ihi kayfa tiikum sida caadisa intii arrintu dhacday kayfa tiikum tiinaa sewey markaasaa nabiga sal alay wasalam waxaan ku idhi bay tihi nebiyow aan gurigii aabba iyo hooye aaday ii ogolow ifasax waxaan rabaa bay tihi marka inaan kasoo hubsado warkani inuu jiro guriga hooye iyo aabba inaan kasoo hubsado way fasaxay waan tegey hooyii aabba gurigoodii baan tegey haddaan tegayba hooyaan weydiiye waxaan kuhi hooye arrintan la sheegaya maxaa ka jira markaasaa waxay tihi hooye waxba haisdhibin caadi weeye gabadh yacni dumar kale lala qabo oo dangalooyin leh ninkeeduna jecel yahay oo agtiisa magac ku leh in la dacaayadeeyo wax laga sheego wax cusub mehe waxba haisdhibina isdeji markaasaa inigu tiri hooyo ma jira waxaas cudur iyo oohin cusub baa igu bilaabatay bay tiri habeenkii oo dhan baan hurdo iska waaya bay tiri maalintii dambe oo dhan baan hurdo iska waaya ilintuna saasay iga socotaa bay tiri waa gabadh cifo iyo sharaf iyo magac ku dhalatay wey waa ina abubakar wey waana xaaskii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh way zinaysatay waxay ka dhigan tahay dilkaa u dhaami laha saas wey macnaha anigoo xaalkaa ku sugan oo aabbiyo hooyo la joogaba waxaa ii timid bay tihi naag yani haweenay kaloo saxaabiyad ah markaasay intay ila fadhiisatay bay oohintii igu kaalmaysay bay tii waa ila oyday ila waxa way haddaad mushkila ku jirto mushkiladda ruuxa kaala qayb qaatahay oo xoogaa wuxuu keenayaa wehesh waad yaro weheshani oohintii bay kala qayb qaadatay bay tii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaalku markuu halkaa maraya buu wuxuu u yeedhay usaamata bna zayd iyo cali bna abi taalib markaasuu la tashaday oo uu yidhi bal xaal kanaa jireen maxaad ku talin lahaydeen usaama wuxuu yidhi nebi allow xaaskaaga waxaan wanaag hayn kuma ogine reerkaaga hayso cali bn abi aalibna wuxuu yidhi nebi allow dumar haddii yani waxa weeye dhibkan ku haysta iyo rafaadkan ku haystaay dumar aan iyada ahayn waa badan yahay waa badan yihiin dumar aan iyada ahayn oo dumarku keligeed ma aha laakiin bal gabadhii u shaqayn jirtee bariiro ahayd bal warso iyadaa xogteeda hoose og nebigu bariiru u yeedhay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu yihi bariiroy waxaad qoonsato caaisha ma ku arag markaasaa waxaa tihi nebi allow waxaan ku ogahay ma jiro allahumma haddii wuxuun aan ku sheegayo gabadh yar oo da-yar oo qooshka habeenkii markay qooshto ka seexata oo waxarta tuugti intay soo wareegto qooshka cunto intaa un baan ku ogahay ba jir taana yaraan un baa u geynaysa wax kaloo laakiin aan ku ogahay ma jiro nebigu intaa markuu hubsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh khud buu isla taagay saxaabadiisa uu leeyahay war yaa iga qabsada ninka reerkaygii iyo gurigaygii galay yaa iga qabsada yaa iga qabta buu nabigu salawatu rabbi wasalam muslimiinay ninkaa yaa iga qabtay waxaa istaagay ninkii la odhan jiray sacad ibnu mucaad sayid laws aws ugaagskoodiioo sacad la dhihi jiray sacad ibnu mucaad baa istaago wuxuui nebi allow ninkaasi hadduu ree aws yahayna annagaa dilayno qoorta ka goynayn hadduu walaalaha naga khasraj ka dhashayna taladaad lagula taliso un baanu yeelin amarna sii intaa markuu yidhi sacad ibnu cibaado oo isagana ugaas u ahaa ree khasrajkaas baa soo boodo wuxuu yihi beenta weyan beenta weyan wallahi inaanan dili karin taabanna karin una dhawaan karin hadduu reerkaaga ahaan lahayo ree aws ahaan lahaana saa maaba dhahdhin intaa markuu yidhi waxoogaa waxaa qaabtay ficillaa qaaday usayd nin la odhan jiray ibnu xudayroo ilmaadeer ahaayeen mucaad yani sacd ibnu mucaad ayaa soo istaago wuxuu yidhi alalaha adaa beenaalaad adaa beenaala munaafiq baan naqayb munaafiqiinta u dooda waanan dilaynaa bu xasla wali waanu dilinaa bui kow baanu ka siinay waxoogaa halkaa marka labadii qoys baaba isku kacayba jaahiliyadiina way soolan jireen laba qoys oo isyaqaano wey aws iyo khasraj bayba noqotayba gooray xaaladdu halis maraysu nebigu sal lay slam markaa wuxuu galay inuu labadii reer kala dejiyo warukaadiye warukaadiye warukaadiye kala qaqabasho xaaladii saasay labadii reer ku degtay caaisha radiallahu canha waxay leedahay yani aniga weli ilaa iyo waktigaa hurdana ma hayo ishaydana indhahaydana ilimi kama dhammaanin intaa ilmaa ka socoto rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa u yimid caaisha radiallahu canha markaasu wuxuu ku yidhi caaishay waa u soo dhawaaday sidii hore oo kaleeto kayfa tiikum intuu yidhahdo banaan kama noqonina wuu u yimid wala soo fadhiistay markaasuu yidhi caaishay adaa og adii ilaahay baa isog haddii waxaan lagugu sheegayo uu jirood samaysay ilaahay usoo noqo ilaahay subxaana wa tacala waa dembi dhaafaay haddii ayna waxba ka jirin oo waxani ayna jirinna ilaahay waa ku beri yeeli doonaa aabbaheedii hooyadeed baa la fadhiya markaasaa waxay tidhi aaboy aabow nebiga u jawaab wuxuu yidhi aabbo waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyay nebiga igala hadalo u jawaab hooye waxaan ku jawaabo garan maayo waxay tidhi markaasaa qur-aan badan ma xidisnayna waxaan ku idhi walle haddii aan saad rabtaan qalbigiinna waxaa gashay inay waxani jiraan oo zinaystay baa qalbigiinna gashay haddaan saa qalbigiina gashay wax u sheego oon been idiin sheego waad iga rumaysanaysaan bayt haddii aan idin idhaahdo warberi baan ahay oo waxani wax jira ma aha oon runta idiin sheegana iga yeeli maysaan aniga iyo idinku xaalkeennu wuxuu ka dhigan yahay masalkii iyo tusaalihii nabiyullaahi yacquub calayhi salaam uu dhihi jiray yacni fa sabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun sabir mooye wax kale oo hadda ii furan ma jiro waan iska sii jeedsaday bayt intaa markaan idhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oon meeshii ka kicin oo halkii fadhiya ayaa markiiba waxaa qabtay dhidibkii waaweynaa iyo astaamihii lagu aqoon jiray waxyigu markuu kusoo degayay baar buu nabigu sal lay waslam aamusnaa waxyigu ku degayey markuu waxyigii ka fayday buu nabigu hadalkii ugu horreeyey yidhahda waxay ahayd abshirii yaa caaisha caaishay bishaarayso faqad bara'aki illaah ilahay waa ku baryeelay hooyadeed baa tii marka naa istaagoo nabiga isu taag markaasay tii walla inaan isu taagin oonan mahadinaynin idinkana aanay idin mahadinaynin ilahay baan u mahad celin bay tii maxaa yeelay intaasaan idin lahaa war waxani wax jira maod iga rumaysanayseen see baan maanta idin idin mahadinayaa bay tii ilahay baan mahadinayaa bay tii aayaadkana marka soo degay rabbi subxaana wa tacaala qisadii uu ku faahfaahinay aayaadku marka waxay muujinayaan arrintuu been abuurad inay ahayd kow marka labaad waxay tarbiye adag aayaadku u jeedinayaan bulshadii muslimka ahayd oo arrinta qaar badani ay ku fitnoobayeen oo ka qayb qaateen oo tarbiye adag baa loo jeedinayaa arrinta ku habboonna inaysan saa ahayne si kale looga baahna yacni waxa weeyaan duruus noocaas oo kale abaa la siinaya arrin noocaas oo markaa dhacda ah soddon beri oo kaamil ah ayaa guriga nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu qas ku jiray qas oo rasuulkuna sal lla lay slam aad u walbaharsanaa gurigii yani dacaayaduna magaalada ku jirtay xaaskiisii iyo xaalkii guriguna sidaa uu ahaa bil kaamila baan waxyigu soo degin oo arrintu ay taagnayd rasuulkeena sal lay waslam hadduu qeybka og yahay soo ma ogaadeen waxani inuusan wax jiro ahayn ya waa arrin si khaasa gurigiisa u khusaysay soo ma ogaanin ma ogaanin nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh ilaa aayaadku ay soo degeen ninkii yidhi nebi maxamed baa qeybka ogow waxaan ilaahay ogeysiinin buu og yahayo been baad sheegtay dhe marka ina aladiina jaauu bilufki kuwii baa marka la dhaleecaynaya nimankii been abuuradka la yimid ee guriga nebiga dhaawacay ee sharafka caaisha radiallahu canha meel kaga dhacay kuwaasaa macnaha lagu bilaabay marka rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala ina aladiina kuwa jaa-uu yimid bilifki masabidka la yimid beenta rogan beenta nimankii la yimid ee been abuuradka la yimidi cusbatun koox weeye oo minkum idinka idinka mid munaafiqiin baa bilaabay laakiin markii dambe koox mu'miniina ka qayb qaatay ilaan sideedaba hadday dacaayaddu faafto dacaayaddu marka dambe waxay galaafataa dad fara badan oo iska niyadsan khaasatan dad waxaa jira samaacuuna lilkadibi oo ayagu warka iskaba aqbalaba wax alla waxay maqlaan marka saxaabo badan baa ku kadsoomay xasaan ibnu thaabit oo kaleeto shaacirkii gabayaagii nabiga sal lay slam xamlata binti jaxsh zaynaba oo nabiga xaaskiisa ah walaasheed ayada masayr baa ku cambaaray bay leeyihin walaasheed bay u masayrtay walaasheedna ilahay baa ilaaliyay subxana watacala waxaa ka mid ahaa mistaxaas mistaxaas musax ibnu casaasa oo uu abubakar habaryartii dhashay ayaa ka mid ah rag saxaabo marka fiican oo qiimo badan baa arrinta waxoogaa ku simbirraxday ama ku khaldamay munaafiqiin baa laakiin asal u ahaa cusbatun koox weeye oo minkum idinka idinka mid laa taxsabuuhu ha malaynina sharan shar ha u malaynina lakum idinka shar inuu idin yahay ha u malaynina khayr buu idin yahay oo muxuu yahay bal iskaba dhaaf huwa isagu ifkigaasi khayrun khayr weeye lakum idinka ayuu khayr idin yahay oo see khayr u yahay khayr wuxuu u yahay waxoogaa been abuurad buu ahaaye horta beentii hallug bay lahaydoo waa la qabto way baabaaday sooma ta kale masaalixda ka dhalata u fiirso duruus dhan iyo aadaab dhan sooma soo degin oo ilaa qiyaami saaca ummadda anfacay aayaad qur-aan oo qiimo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala caaisho ku beriyeelaya sooma soo degin yani waxa weeye khayr baa idinku jire shar ha u malaynina bu rabbi ilahi subxana wa tacala likulli imri'in ama wixii dhacay iyo dembigii dhacay likulli imri'in ruux walba waxaa u sugnaaday oo minhum ka mida kooxda maktasaba wuxuu kasbaday oo min alithmi dembiga ah nin walba intuu darsaday iyo intuu galay dembi isagaa iskale idinku waxba kuma lihidin caaisha waxba kuma lihidin ree abubakar waxba kuma lihidin yani waxa weeye ninka walba intuu ka qaatay oo ka shaqaystay isagaa iskale saas wladii midka tawallaa tawaliyey kibrahu weynigiisa a weynigiisa dam ifkiga weynankiisa midka tawaliyey oo minhum kooxdaa ka midii lahu waxaa u sugnaaday kaa isagaa cadaabun cadaab baa usugnaaday cadiimun oo weyn waa kee wey cabdulahi bn ubay cabdulahi bn ubay bn salol munaafiqi wa ra'su lmunaafiqiin ninka hawsha dhan dabaray ee ka shaqeeyena isagu ah ujeedaduu ka lahaana waxay ahayd guriga nebi maxamed inuu wasakooba salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo hadda nin gurigiisiiba wasakaysan yahay miyuu bulsho hogaamin karaa adiga markaad doonayso inaad bulsho ama fikrad socoddo markaad doonayso inaad baabiiso madaxaa la weeraraa soo ma mas madaxaa laga dilaaya mas madaxaa laga dilaa wuxuu ku talagalay inuu nebi maxamed ka takhalluso salawatu rabbi waslamu caleyh waxay la tahay hadduu nebi maxamed magaciisa ka takhalluso iyo gurigiisa inuu booska u banaanaanayo waana mid hadda acdaawul islaam ay sameeyaan maxaa la weerarayaa waxaa la weerarayaa hogaanka ummadda waxaa la weerarayaa culimadeeda waxaa la weerarayaa dadka akhyaarta ee hogaaminaya kuwaasaa la weeraraya oo magacoodaiyo sharafkooda la dilaya si bulshada uga xadhig furato oo xadhigga looga goosto maana ujeedadaasu marka la ninkan munaafiqa meel fog taaga fog buu tooganaya maana waa ninkii nabigu sal lay slam magaalada madiine markuu yimid isagoo caleema saaran buu yimid magaalada madiine markuu nabigu imaanayo isagoo soo hijrooday cabdullahi bnu ubay oo loo caleema saaray aws iyo khasraj labadaa reer inuu ugaas u wada noqdo ayuu nabigu magaalada madiine yimid waa laga guuray marka caleemasaarkiibuu waayey ugaasnimadiibuu waayey markaasu wuxuu la taagay maxamed baa idhacay maxamed kursigaydiibuu ku fadhiyaa munaafiqnimo waxa u dilay waxa weeyaan kursi baa iga maqan ya waa kursigii fircoon dilay oo odayaal badan oo soomaaliyeed dilay qabaqablayaal badan oo soomaaliyeed dilay kuwa kale la dili doono wey kursi baa iga maqan diinla-aan maxay wax kaa maqan qaso ilahay diintii subxaana wa tacala kursi waxbaa ku fali marka kursi baa iga maqantaa wey waxa dhan ee ugu dagaalamaya waa kursi baa iga maqan ninka aad arkaysa guriga nabiga sal lay slam saa u geliya maana lawlaa id samictumu mu'miniintii baa la edbinaya hadda lawlaa maad may ha maate lawlaa maad id waktiga samictumuuhu aad maqasheen ifkigaa ha lawlaa may dheh lawlaa may id waktiga samictumuuhu aad maqasheen danna maleeyaan almu'minuuna mu'miniintii may maleeyaan ragga aha waalmu'minaatu iyo mu'minaatkii dumarka aha may maleeyaan bianfusihim nafafyaalkooda khayran khayr may u maleeyaan oo wa qaaluu may yidhaahdaan haadaa kani ifkun waa been abuurad mubiinun oo iska cad lawlaa jaa-uu may la yimaadaan kuwa beenta abuurtay calayhi been abuuradka korkiisa biarbacati shuhadaa'a afar markhaati may la yimaadaan oo u keenaan faid lam ya'tuu haddaynan la imaanin bishuhadaa'i markhaatiyadaa afartaa haddaynan la imaanin fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi alla agtiisa hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenalayaasha xukumka ilahi waa beenalayaal walowlaa fadlu llah fadliga ilahi hadduusan jiri lahayn dheeraadsiintiisu haddayna jiri lahayn calaykum korkiina uu dheeraadsiiyo waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn fidunya adduunyada dhexeeda iyo walaakhirati aakharaba lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay dhexdii afadtum aad ku shubanteen fiihi dhexdiis shayga aad ku shubanteen dhexdii ama dartii waxaa idiin qaban lahaa cadaabun cadaab baa idin qaban lahaa cadiimun oo weyn muminiintii baa la edbinaya maxaa ku habboonaa been abuuraad haddii la sameeyey oo munaafiqiin ay yacni dabin dhigeen shirqool sameeyeen mu'miniinta maxaa ku habboonaa ma inay garab yaacaan oo warkii qaataan baa ku habboonaa mise waxaan inay diidaan waxaa la leeyahay sidiinaba waxaa idinka muuqda dabacsanaan fara badan bulshada muslimka waxaa la doonayaa iyada dhexeeda inaan laga shaqayn karin oo intuu munaafiqiyo mid la shaqaynaya iyo gaal intuu yimaado dhexdooda inuusan isku diri karin oo uusan ka shaqayn karin waxoogaa marka waxaa muuqatay oo ay xadidada dhacdadaasi soo saartay khalal gudaha ka jiray khalalkii gudaha ah baa marka la dhacay wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala markaad maqasheen been abuuradkan maad malaysaan mu'miniinta ragga iyo dumarkii naftooda may khayr u maleeyaan khayr mayd u maleeyaan adiga ma kaa dhici lahay laftaada ya maya xaaskaaga ma ka dhici lahayd gabadha cafiifadee dhowrsoona qiimaha leh ma ka dhici lahayd maya caaishaa gabadhaana ka qiimo badan adigana nebi maxamed baa kaa qiimo badan salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii ayna gurigaaga ka suuroobi karaynin nebi maxamed gurigiisaa kasii xag jira maad marka khayr malaysaan oo sidaa yeeshaan waxaa soo aroortay saxaabiga la yidhaahdo maala waxa wey maaratay abu ayub abu ayubin alansaari markay dhacdadani dhacday ayuu xaaskiisii wuxuu ku yidhi ma kaa dhici lahayd buu ku yidhi adiga tanoo kaleeto ma suurtagal ma kaa ahaan lahayd markaasay tihi xaasha maya anigana igama suuroodin buuri labadeenna haddayna inaga suuroodin caaishana adiga waa kaa qiimo badanta anigana ninkaa saxaabigee arrinta lagu tuhmay waa iga qiimo badan yahy sidaas daraaddeed yacni waxa weye waxani wax jira ma aha waa been abuurad soo ma mu'miniinta taasaa laga wada rabay inay dhahaan guriga nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay subxaana wa tacaala baa ilaaliya rusushiisa ambiyada ilaahay baa ilaaliya xaasaskoodu ma zinaystaan xumaanina kama dhacdo weligeed xataa yani kuwii gaalada ahaa yani rusushii xataa xaasaskoodu gaalada ahaayeen ilaahay baa ka ilaaliyey inay sameeyaan khiyaana zawjiya oo gogoldhaaf sameeyaan ilahay baa ka ilaaliyay subxana wa tacala marka nebi maxamed oo afdal rusul ah iyo caaisha ood garanaysaan gurigay ka soo jeedo oo gabadh yani xaaskii nabigeenna ah gabadhii sidiiqana ah inaad odhan weydaan war waxani ma suuroobi karo say ku dhacday arrintaasi say idin idin idinka hoos baxday seed ugu khaldanteen saasaa la leeyahy macna maad dhahdaan waa been abuurad cad maad dhahdaan kuwan been abuuradka la yimidi maylay keenaan afar markhaati may u keenaan oo rag hadday afar markhaati keeni waayaan alla agtii waa beenalayaal xukunkooda waa beenalayaal intaasaaba ku filay war iyagu markhaatiya ma hayaan may waxawey iyagoo iswado oo isaguna ratigii hor wado ayaduna ratigii saaran tahay unbay yimaadeen keligood baa wada socday intaa unbay hayaan soo ma markhaati ma hayaan maya waa beenalayaal xukunkaasa la raba inaad qaadataan saas wey macana lawlaa may id waktiga samictumuuhu aad maqasheen danna maleeyaan almu'minuuna ragga mu'miniinta waalmu'minaatu iyo dumarka mu'minaadkii bianfusihim nafyaalkooda khayran khayr may u maleeyaan naftaadu waa nafta mu'minka wey isku naf baa tiini leenay wa qaaluu may dhahaan haadaa kani ifkun waa been abuurad mubiinun oo cad masabid cad weeye maysaa dhahan lawlaa jaa-uu may la yimaadaan calayhi been abuuradkaa korkiisa biarbacati shuhadaa afar markhaati may la yimaadaan faid lam ya'tuu haddayna la imaanin bishuhadaa'i afarta markhaati fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi ilaahay agtiisa hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenalayaasha walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn waxaad ku fakateen fadli ilaah waxan aad dhex gasheen ood sida biyihii ku shubanteen alifaadada waxa la shubanka la dhaha sidii biyo oo kale miyir la-aan baad ugu shubanteen been abuuradkan aad sida biyihii ugu shubanteen cadaab baa idinka haleeli lahaayoo cadaab ilah iyo ciqaabtiisaa idinku imaan lahay laakiin waxaad ku baxsateen fadli ilah iyo naxariistiisa saas way macanaa yacni waa qarkaad u istaagteen waa in laydin cadaab maxaa yeelay inaad rumaysataan warkaas ayaaba khatar ah walowlaa fadlullah fadliga ilahay hadduusan jiri lahayn calaykum dushiina uu dheeraad siiyey waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn toobadda uu idin waafajiyey fi dunya adduunyada dhexeeda uu idin naxariistay iyo walaakhirati aakharaba lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay sababtii ama dartii afadtum aad ku shubanteen fiihi dhexdiisa cadaabun cadaab baa idin taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun weyn shaygaa miyir la-aanta aad u gasheen ood ku shubanteen oydan iskala reebin daraaddii waxaa idin qaban lahaa cadaab weyn baa idin qaban lahaa fadliga ilahay naxariistiisu haddaysan jiri lahayn taasaad ku baxsateen ood ku fakateen wey macana id talaqawnahu bialsinatikum wataquluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilmun id wakti ayuu cadaabkaasi idin qaban lahaa idin taaban lahaa id wakti buu idin taaban lahaa cadaabkaasi talaqawnahu aad la kulmayseen ifkiga been abuuradka bialsinatikum carabyaalkiina aad kula kulmayseen ood kala qaadanayseen oo wa taquuluuna aad lahaydeen biafwaahikum afafyaalkiina maa shay aad lahaydeen laysa uusan ahaanin lakum idinka bihi isaga cilmun cilmi uusan idin ahaanin waxaydan cilmi uhayn oo wa taxsabuunahu aad malaynayseen hayinan shay fudud aad malaynayseen wa huwa isaguna cinda allahi alla agtiisa cadiimun uu yahay mid weyn lawlaa maad id waktiga samictumuuhu aada maqasheen been abuuradka qultum dhahdaan maa yakuunu ma ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin an natakallama inaan ku hadalno bi haadaka subxaanak allow nasahidaada inaad guriga nebigaaga u ogolaato wasakhayn ayaad ka nasahanta haadakani buhtaanun been abuurad weyn cadiimun oo weyn yani waxa weeyaan waa been weyn oo dadka wereerisa wey macnaha yacidukum allahu alla wuu idin waaninayaa mu'miniintiyay an tacuuduu buu idinka waaninayaa inaad laabataan limilihi mid la mida inaad ku laabataan abadan weligiin in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin wayubayin llahu alla wuu cadaynaya lakum idinka wuxuu idin cadaynaya alaayaati aayadaha ayuu idin cadaynaya wallahu allana caliimun midkii og weeye xaaladaha addoommada xakiimun oo xikmad u saaxiib rabbi subxana watacala cadaabkaasi wuxuu idin qaban lahaa marka aad la kulmayseen carabyaalkiina kula kulmayseen been abuuradka talaqiga waxa la yidhaha kala qaadashada midkana midkan u sheegahay waa ka qaadanaya kana kan u sheegay wuu kasii qaadanaya talaqiga saas wey midba mid buu kasii qaadanaya markaasaa cadaabku idin taaban lahaa wey oo aad cafafkiina kulahaydeen id talaqawnahu biafwaahikum yani wataquuluuna biafwaahikum af unbaa wax laga dhahaaye afwaahikum waxaa loo yidhi wax xujo iyo daliil cuskan buusan ahayn shaygu markaas uusan yani waxa weeye uusan daliil cuskanayn waxaa la yidhahdaa afkaad ka tidhi sooma afkaad ka tidhi waad ka tidhi wey maanaa markaad lahaydeen waxaydaan cilmi ulahayn oo maxayna cilmi ulahayn waxaydaan cilmi ulahayn wax la sheegayo caaishaa xumaan samaysay ninkaas saxaabiga jaliilkaabaa xumaan sameeyey zinaa dhacday gurigii nebiga waxaan markaad leedihiin cilmi uma lihidin goobjoog maydaan ahayn nin goobjoogo markhaatiya idinma soo warramin wixii imaaraad iyo qaraa-in uma haysaan cilmi ma haysaane afka unbaad kala haydeen markaasuu cadaabku idin taaban laha ood weliba moodayseen arrin fudud aad moodayseen alla agtiisana shay weyn buu ahaa idinka waa idinla fududay caaishaa kanaa dhacdaye sidana la yidhiye waxana la soo sheegaye xaggana la maraye waa war fudud oo afka si fiican fudud uga tidhaahdeen laakiin ilahay agtiisa waa ku weyneed subxana watacala xadiiska saxiixa waa ka nabiga noonaya salawatu rabbi wasalaamu calayh ninku kelimuu ku hadlaya kelimadaasoo ilaahay subxaana wa tacala uusan raalli ka ahayn isagana aan la weynayn wax weyn baan agtaada ka ahay markaasuu naarta jahanama wuxuu ku hoobanayaa toddobaatan sano halkaa kelime ee la fudud ee la fududayda waxbaan la ahayn saas wey macana yani waxa weeyaan hawsha hawl fudud maahay ayay idinkay idinla fuday laakiin ilahay tiisa waa cuslid baa laleeyahy macana maad markii aad maqasheen dhahdaan nooma ahaanin noomana habboona noomana qalanto inaan ku hadalno waxaas ilaahay waad nasahantaha waxaad ka nasahan tahay guriga nebigaaga inaad waxaas u ogolaato walle kani waa been abuurad weyn maataa dhahdaan mu'miniintii alla wuu idin waaninaya inaad arrinkaasoo kale ku noqotaan buu idinka waaninayaa haddaad mu'miniin tihiin weligiin oo dambe arrinkaa ha u noqonina allana aayaadkiisuu idin cadaynayaa rabbina waa midka xaaladihiina og xakiim ahoo wuxuu jidaynayo iyo wuxuu samaynayo dhe xikmad ku salaysan yihin taaban lahaa talaqawnahu aad la kulmayseen ifkigii baa loo celiyay bialsinatikum carabyaalkiina markaad kula kulmayseen oo wataquuluuna aad lahaydeen biafwaahikum afafyaalkiina aad ku lahaydeen maa shay laysa uusan ahaanin lakum idinka bihi shayga cilmun cilmi uusan idiin ahaanin waxaydaan cilmi ulahayn afka aad ka lahaydeen oo wataxsabuunahu aad moodayseen ood malaynayseen hayinan mid fudud shay fudud aad moodayseen walxaal huwa isagu cinda allahi ilahay agtiisa cadiimun mid weyn uu yahay walowlaa maad id waktiga samictumuuhu aad maqasheen qultum dhahdaan sidanaa laydinka rabay maad dhahdaan maa yakuunu ma ahaanin lanaa annaga nooma ahaaninoo nooma habboono nooma qalanto noomana bannaana an natakallama inaan ku hadalno bi haada kan inaan ku hadalno caaishaa zinaysatoo gurigii nebigaa zina ka dhacday war wax lagu hadlo ma ah wax qalmana ma ah saa maad dhahdaan subxaanaka nasahidaada allow aan ku nasahayn oo ceeb aanu kaa hufayno haadaa kani buhtaanun waa been abuurad buhtaanka waxaa la yidhahdaa waa beenta weyn ee dadka ka wareerisa been lala wareero soo ma jirta waxaadan filaynin oodan ku talagalaynin oodan dhigan meesha sooba dhiganinba markuu kugu yimaado marmar waad la wareeri taasoo kalea buhtaanka la dhaha buhtaanun been abuurad weeye cadiimun oo weyn yacidukum allahu alla waa idin waaninaya an tacuuduu inaad noqotaan buu idinka waaninayaa limilihi mid la mida inaad ku noqotaan taasoo kale inaad ku noqotaan abadan weligin inaad ku noqotaan in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin oo iimaanku dhab idinka yah wayubayin llahu alla ku uu caddeeyaa lakum idinka ayuu idin caddeeyaa alaayaati aayadihii buu idin caddeeyaa wallahu allana caliimun midkii ogsoon weeye ogaal badan weeye axwaasha addoommada xakiimun oo falsan weeye arrimihiisu xikmad ku salaysan yahi wey macna allah subxana wa tacala ma gafro ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu tarbiyadan oo dhan iyay udhacaysaa mataqaana bulshadii muslimka ahayd saas bulshada muslimka lama rabo inay noqdaan microfon microfon uun macnaha waxa weeye munaafiqiintu ku adeegtaan inaad noqoto oo taqriiban uun codka lagu gudbisto idaacadihii buu ka soo maqlaya waa gudbinaya gaaladii waa usoo sheegaysa waa soo gudbinaya adigu microfon aad ku hadlaysa maya miyuu ku dhahaya waan ku diiday ma ku dhahaya muslimiin fara badan maanta waa microfon waxaa gaaladu sheegeen unbay kusoo gudbinaya ni ducaadda iyo culimmadooda ay ku kalsoonaayeen oo yaqaaneen salkooda iyo baarkooda baa la odhanayaa sidaa iyo sidaa wey waxaas iyo waxaasaan ku aragna waxaas iyo waxaasaan ku hayna khalaas waxaa la hada waynoo dhuumanahaya ma ogtihin weligiiba wuu isqarqarinahaya waxankaas hoos buu ka waday horsee ilaahay idin galay ninkani soo ninkaad taqaaneen oo weligiin idin dhex joogay ma been abuuradkii ay acdaadu sameeyeen oo doonayeen inay bulshada iyo madaxdeeda iyo bulshada iyo culimadeeda isku diraan ayaa loo dhaga nugulyay taasaa marka ilahay ka dagaalamaya subxana wa tacala marnaba inaad warka noocaas oo kalea u nuglaataan ha yeelina saas wey maana taasaa laleeyahy asalka ruuxa muslimka a waa beri gurigiisuna waa beri sharafkiisuna waa beri ilaa wax cad lagu helo asalkiisa waa beri iska dhaaf gaal iyo munaafiqa xataa mu'minku hadduu kula yimaado oo ku yidhaahdo ruu hebel baa waxaas ama guri hebel baa waxaasa faasiq weeyaan faasiqna war lagama aqbalo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu cabaysta bur buri subxana wa tacala faasiq waay faasiqna war lagama dhagaysto inaad marka intaynu iska aqbalno iska yaacno ama meeha aynu noqono sidii shimbirtii kaasukudahay kasuku yani waxa weye babqaa hay kaasuku sooma shimbirta macnaha waxa weeye codkaagay dhagaysataa waxaa tidhi bay koobiyeysaa sooma saasoo kale inaynu noqono waa nacasnimo caqli xumo wey inaynu isticmaalaa la doonayaa ilaahay diintu ina siiyey iimaanku ina siiyey caqligu ina siiyey inaynu isticmaalaa la doonaya mas'alada tarbiyada ilaahay ina siinaya subxana wa tacala taa wey waxaan hubno waxaan ahayn ya lagaa dhadheen waad hubsatay way jirtaa waa wax dhacay maxaad samaynaysaa marka ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay fido alfaaxishatu faaxishadi midii foosha xumay fi ladiina kuwii dhexdooda inay ku fido aamanuu rumeeyey lahum kuwa waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuujiya fi dunya adduunyada dhexeeda waalaakhirati iyo aakharada wallahu allana yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin walowlaa fadlullah dheeraadsiinta ilahay haddayna jiri lahayn calaykum dushiina uu idin dheeraad siiyey wa raxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn iyo wa ana allaha alle ra'uufun inuu yahay mid tulid badan raxiimun oo naxariista haddayna jiri lahayn lakaana amrun aqrab arrin kala ahaan laha saa arrintu ma ahaatee saa ma ahaateena waa laydin cadaab ciqaaba laydin marin lahaa wey macna macnaheedu waxa weeye xataa hadday wax jiraan oo ruuxa mu'minka xumaan aad ku ogaata inuu sameeyey xumaantii uu sameeyey inaad faafisa maaha inaad ku sheekaysana maaha inaad dadka u sheegtana maaha inaad fidisood baahisana maaha waa inaad qariso ood asturto oo ayna adiga ku dhaafin waa haddaad xataa hubsato saasaa la leeyahy inaad dabagasho adigu cawradii hubsato inaad yani raaraadiso iskaba dhaaf warkeeda xadiiska nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh waa ka odhanaya yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbihi war dadka afka uun ka rumeeyey laakiin iimaanku uusan qalbigooda u deginow dadka mu'miniinta aha xamanina muslimiinta ceebtooda iyo yani waxa weye ceebtoodana ha dabagelina iyo cawradooda ha raaraadinina ninkii ruuxa muslimka cawradiisa raaraadiyoo dabagalaay ilaahay baa cawradiisa dabagalayo oo raadinaya ninkuu ilaahay cawradiisiiyo ceebtiisa dabagalana alla wuu fadeexayni walow gurigiisa gudihiisa baa noqotay ma ilahay baad ka fagan kartaa ilahay addoommadiisa iyo awliyadiisa u nabadgeli maxaa ku daba dhigay adiga wamaa ursiluu calayhim xaafidiin adiga yaa kuu dirsaday yaa kuu dirsaday inaad guryaha ka shaqayso oo dadka ka shaqayso oo tidhahda hebel meeshaasu taagnaayo guri hebel waxaasaa ku jirayoo waxaasaa ka dhaco oo heblaha sidan samaysay hebel yaa kuu dirsaday adiga ya yaa shaqo kaaga dhiga waxaas shaqo kale soomali saas haddaad ogaato xataa oodan rasmiyan u ogaato si un aad u ogaato inayna ku dhaafin baa la doonaya oodan dhinacna u gudbin macna amaa in lagu sheekaysto oo la wadwado oo kolba dhinac la geeyo taasi waxa weye waa cadaabka ilaha aayadda ku sheegay subxana wa tacala saasaa la doonaya dadka muslimiinta wixii in laga taxadaro markay dhacdana in la xadido oo la xakameeyo ayaa la doonaya ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu midii foosha xumay zinadii waxay jeceshihiin zinadu inay faafto fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu rumeeyey inay zinadu ku faaftay jecli lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo in la macnaha la jeedlo la tacziiro oo la garaca waalaakhirati iyo aakhara dhexdeedana cadaab bay leeyihin wallahu allana yaclamu waa og yahay masaalixdii iyo danaha wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin masaalixdiin iyo danihiina ma ogidin ilahay marka ka qaata ilahay baa idin jeeradinaya subxana wa tacala waxaa ka mid a dadka faaxishadu inay faafto jecel dadka ka shaqaynaya zinadu sidii ay u faafi lahayd matalan kuwa heesaha qolyaha heesaha yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu bay soo gelayaan ama wuu heesaa ama way heestaa ama wuu duubaa wuu ka shaqeeyaa cajaladuhu dadka u duubaa yani wuxuu soo gelayaa ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha lianna hees waxay u khidmaynayso waa zino waxa kale ma waxaa la mida kuwa muusiga ka shaqeeya iyaguna waxaa la mida kuwa ka shaqaynaya dumarka isqaawinahaya oo xijaabka la dagaalamaya waxaa la mida kuwa ka shaqaynaya rag iyo dumarku inay meel isugu yimaadaan oo ishelaan oo si fudud isu helaan kuwa jecel inay faaxishadu mu'miniinta dhexdooda ku faafto dariiqadu doonay ha u maro heesa ha u maro yani waxa weye jamciyada iyo hay-ado dumar ha u maro yani muusig ha u maro meelo kaleeta ha u maro shaneemooyin ha u maro si alla si u maraba kuwa jecel inay zinadu faafto oo faaxishadu faafto kuwaasoo dhan ayaa soo gelaya cadaab xanuun badan bay aakhariya adduun bay ilahay agtiisa kuleeyahay subxana wa tacala allana masaalixdiin iyo danihiinna isaga og laakiin idinkuma ogidin ilaahay raaca isagaa wax idin garanaya idinku caqlina malihid aad wax ku garataan xikmad aad wax ku kala saartaanna malihid aqoontiinuna waa yar tahay wax garadkiinuna waa yar tahay ishiinu intay qabatabu caqligiin iyo garaadkiinuna la egi waxba garan maysaan marka wallahu yaclamu wa antum laa taclamuuna raacaka ilahi subxana wa tacala ilahay baa wax walba idin oga macnaha oo xakiima walowlaa fadlullah dheeraadsiinta ilah haddayna jiri lahayn calaykum dushiina uu dheeraadsiiyo waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn iyo wa ana allaha alle tawaa ra-uufun inuu yahay mid turid badan raxiimun oo naxariista haddayna jiri lahayn arrimahaasi lakaana amrun aakharu arrin kale ahaan lahaydo saa wax uma ahaadeen way hada bilahi tawfiiq w sala allahu waslam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslem